kulankan oo uu soo agaasimay maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa ahaa mid bulshada ku dhaqan magaalada gaar ahaana guddoomiyeyaasha waaxyaha kala duwan ee xaafadaha magaalada kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen taageeridda howlgallada ka dhanka ahi al-shabaab ee ka bilowday deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose kulan ballaaran oo uu soo agaasimay guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada kismaayo ugu horreyn qaar ka mid ahi guddoomiyeyaasha xaafadaha magaalada kismaayo ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhankaah al-shabaab sida ay sheegeen waxaad ogtihiin gobolka jubbada hoose inuu shan degmo yahay saddex degmo way maqan yihiin degmooyinkii ugu barwaaqa badnaa tamaame iyo badhaadha iyo xoolaha meeshay ka imaan jireen xagar iyo way oo dhan waa maqan yihiin ma iska fadhfadhinaynaa marka madooya kismaayo maya arrintaa ayada waxaan u leeyahay ciil baa na dilay meelaan isu maraan laanahay degmooyinkii meel laysu maro haddaad afmadooba xoro meelay marto waa go'doon waxaa weeye tamaama hadda ma tegi karno waxaan hubaa oon hayaa aniga gobolkan ka shaqayn jiray siddeetan iyo saddexdii alaisoo bedelo wakiilka xisbiga dekedaha waxaan ii sheegayaa tamaama guddoomiyaheeda intuu ka soo shaqo tago oo badho saabka la shiro oo howlo la dhameeyo yuu wuxiisa la tegi jiray oo la dheelma jiray waatan tamaame lama gaari karo waxay ila tahay waana meesha ugu barwaaqa badan
maxaan umalaynaa inta guddoomiye meeshan fadhido oo xaafadaha araa siyaanada u leh nin igala male ninay ashabaab guri ugu soo galeen oo gacmaha ka jejabaheenna anaa jirto ninay axsaan u gelayayeenna ma jirto soomaalida waxbay kumama haddaa nin lagu siixdo waa siixan nin lagu hurdo waa hurdi annagu xaafadaha koraan jirnaa waxaan doonaynaa ka guddoomiye ahaan ka taliwax ahaan dhiisiga degmada olahey nimanka lagula dagaali lahaa inaad adnana siiso noo raadiso waan la dagaalayna inaga dagaal annaga noolama sheegayo ilaa kaanaa marna iyo biyo kulule dadka qabtaan annaga ciyaar ma qaadano anagu waa la dagaalay kuwan dagaalkood waxmama ayaga dagaalkood gaadma waay gaadma weji weji kuguma imaanayan waa la dagaalaynaa rag iyo bilcaan taliya waax gabdhaha annaga o dhan waa la dagaalayna annaga aad baan usoo dhaweynaya anigu xaafad ahaan faanool ahaan waxaan u taaganahay inaan ka shaqeeyo amniga waxaan jeclahay weliba inaan guddoomiye aduu taliyo horena waad ahayda inaad tuutaha xidhatido ciidankan urur waa ka badan yahay aadna hor kacdid sidii cali jayte dalkeennana aan xoraysano cid u maqan ma jirto innagaa dad u ah innagaa rag u ah innagaa ilaahay inoogu beeray waxaan rabnaa inaan xoraysano annagaa diyaar u ah annagaa u dhimanayna waxaan rabnaa annagu inaan waxaan ku dhimanno ilmaha yagu ay ku faa'idaan oo faa'idada aan cunno laakiin annaga iyo ilmaha yaguba inaan isla noqono aan beerka dhulka wada dhigno sida xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay ay noqoto xal ma noqonayso guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa dhankiisa goobta hadal kooban ka soo jeediyey kaas oo uu bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ugu baaqayey in ay ka qayb qaataan howlgallada ay bilaabeen ciidamada maamulka jubbaland waxaynu qaadaynaa dowladda jubbaland waxay qaadaysaa dagaal dalka qaybaha layna ka haysto oo bulshadeennii lagu dhibaataynayo khawaarijta looga horaynayo kan degmo ahaan marka innaga waxaa layna ka rabaa inaynu isgarab taagno ciidamada amniga ninkii qori qaadi karana intuu qorigiisa qaato ku rido jannaa dagatay jannada dad baa waxay u raashaan jihaadka meelo fofog soomaha hadduu ka warran gurigaaga ku yimaado soo nasiib maaha maanta waxa weeye qof nasiib lebaa hela inuu khawaarijta gacantooda ku baxo maxaa yeelay waa sida culimmadu sheegtay kitaabada qabaan qof islaama qof dilaya in lagu jihado laska dhiciyo xaqaa qabo cabsida iyo fulaynimadana dee waxyaabaha naarta lagu gala ka mid dhammaanteesoo diyaaro mahaynu xorayno war diyaar ma nahay
tan iyo markii howlgalladu ay ka bilowdeen gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland uu ku dhawaaqay howlgallo ka dhana al-shabaab ayaa waxaa magaalada kismaayo qaybaheeda kala duwan ka soconayay abaabul xoogan oo maamulka degmada kismaayo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudahaba ay wadeen abaabul xoogan oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi iyadoona odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo rugta ganacsiga ay dhammaantood sheegeen kal hore in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgalladaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo